wasiirka wasaaradda qoyska iyo horumarinta xaquuqul insaanka dowladda federaalk soomaaliya khadiijo maxamed al maqsuumi ayaa maanta si rasmi ah magaalada muqdisho uga furtay imtixaanaadka qoraalka iyo xubnaha u tartamaya guddiga madaxa bannaan ee xaquuqul insaanka ee qaranka munaasabadda furitaanka imtixaanaadka ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda xubno ka socda hay-adaha xaquuqul insaanka iyo warbaahinta wasiirka ayaa ku nuuxsatay muhiimadda uu leeyahay guddigan iyo doorka uu ku leeyahay ilaalinta iyo kor u qaadidda xuquuqda aadanaha ee dalka maanta waa maalin farxad leh maalin guul weyn ummadda soomaaliya soo hoyto waaye inaan maanta halkaan joogno jaamacadda ummadda imtixaanka laga qaadayo dhammaan inta soo xareysay guddiga madaxa bannaan xuquuqal insaanka waxaa ugu mahadcelina waxay tahay dhammaan guddiga madax bannaan oo arrintan loo igmaday ayagoo ka shaqaynayay muddo hal bil oo haddana xilligii gebagabadii imtixaanka sugeyno insha allah maanta u bilaabmay marka maanta waan ku faraxsanahay inaan maanta kormeer halkaan u imaaday aniga iyo agaasimaha guud dhimaanka wasaarad ahaan intii ku shaqo leh howshaan si qurxoonay ku socotaa alxamdulilaah inta dhammaan kasoo qeyb gashay oo ugu mahadcelinaya ku baasgareeyeen waxaan rajeynaya insha allah meeshaan inaan kasii wadna ilaah idinkiisa oo dad taaya leh insha allah inay kasoo baxaan guddigan biisnilah